بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى باب تغطية الإناء weelka daboolitaankiisa wuxuu ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay abwaabu ahaarati wa sunanuha abwaabu ahaarati wa sunanuhaa ayaan ka hadlaynay oon ku dhex jirnay oo min kitaabi sunan lilimaam ibni maaja raximahu llahu tacaala wuxuu soo gaaray baabkan oo baab baabka soddonaad kitaabka ka ah baabu taqdiyati alinaa weelasha in la daboolo marka weelka daboolitaankiisa dahaarada halkuu ka soo gelayo waxay tahay aaniyadu ama weelasha waxay yihiin wasaa'ilu tahaara wa maadaama dahaarada maqaasidii wasaa-ilaya ay leedahay wasaa-isha dahaarada waxaa ka mida markaa waa wa-aaniyadii weelasha iyagaas marka de wixii ama najaas kusoo darisiinayo ama ku keenayo ama weelka ay bannaan tahay in la isticmaalo ama kaynan bannaanayn iyo waxyaabahaas baa looga dhex hadlaa marka wa bilisnaadi qaala xadahanaa maxamed bnu yaxyaa wa huwa aduhliyu qala xadahanaa yacla bnu cubaydin wahuwa طanafisiy qala xadahanaa cabdulmalik bnu abi sulaymaana wahuwa alcarzamiyu saduq lahu awhaam rawaa lahu اlbukhaariyu tacliiqa wamuslim wاlarbaca can abi الzubayri can jaabiri qaala amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuuna amray an nuukiya inaan afka ka xirno asqiyatanaa sibraaradeenna wa nuqadiya inaan daboolno ayuuna amray aaniyatanaa weelasheenna inaan daboolno oo weelkii marka waxaa soo gelaya kuwii weelkii biyaha ay ku jireen weelkii biyaha ay ku jireen biyihii lagu dahaaro qaadanayay weelkii ay ku jireen ayaa soo gelaya ayb marka maadaama ay weelkii biyaha weel lagu shubaayo weelkaa marka hadduu af bannaan yahay waxaa kusoo darin karto ama uu halis u yahay najaas marka amarkaanina dabcan hadda amru irshaad waayo haddii ay dhacday inaan la daboolin oo isagoo furan weelka oo aan daboolnayn laga tago weelkii oo af bannaan haddii laga tago macnaheeda maahan inaan lagu biyaha ku jira inaan lagu weyse qaado karin ma aha haddii xalay ou baryay weelkaoo iska af bannaan biyana ay ku jireen biyahaas asalkoodii unbaa la ayaa lala socona oo asalku waa dahaaro waay haddaan markaas biyaqiin aan loogu hubin najaas wa bihi qaala xadaanaa cismat bnu lfadl ويحyى بن حكيم عصمة بن الفضل هو النيسابوري أبو الفضل ثقة روى له النسائي وابن ماجه ويحيى بن حكيم وهو المقوم أبو سعيد المقوم أي ليرهذا ثقة حافظ عابد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة وهو البصري صدوق يهم أبو راوح magaciisa marka nisbuu u egyahay laakiin waa magac qaala xadahanaa xariishu bnu khiriitin wahuwa akhuu aلzubayr bnu khiriit ayuu la dhashay wa huwa albasriyu ضaciifu rawaa lahu bnu maaja wa min afraadi bni maaja qaala akhbaranaa bnu abi mulayka can caaishata qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa adacu lirasuuli اllahi sal ll ly slam nebiga ayaan u dhigi jiray halaathata aaniyatin saddex weel ayaan u dhigi jiray min alleyli habeenkii mukhamaratan xaal ay tahay tulla daboolay inaa-an weel litahuurihi biyaha uu ku dahaaro qaadanaya iska lehayd wa inaa-an weelna lisiwaakihi cadaygiisa ayuu usugnaaday wa inaa-an weelna lisharaabihi ayaa iska laasha cabitaankiisa yacnii biyaha uu cabaayo cadayga weelka meesha loo dhigayo weelka cadayga markaa makaanka cadayga la dhigayo weelka u noqonayo iyo biyaha uu ku dahaaro qaadanayo weelka ay ku jiraan saddexdaba waa dabooli jirnay mukhamaratan tu la daboolay xaal ay tahay ayb xadiidkan isnaadkiisu waa dacfi baa ku jiro xariish bnu lkhiriid ayaa ku jira waana daciif ayb وبه qال xdثnا أbو bdr عباd بن الوليد وهو الغبري عباd بن الوليد الغبري صدوq rwى lh بن mاجة wa min أفrاad بن mاجة qال xdثnا مطهر بن الhyثم وهو البصري متروك min أفrاad بن mاجة qال xdثnا علقمة بن أbي جمرة الضبعي مجهuل rawى lh بن mاجة سdexdan isku xigtaba waa ضعيif mid waa majhuul mid waa matruuk ha labadan aan ujeedaa isku xigto ka kale isaga waa saduuq saddexdoodana waa min afraadi ibni maaja ibni maaja keliyaa ka weriyo can abiihi abi jamrata adubaciy nasr bnu cimraan waa abu jamrata adubaciy wa huwa hiqatun ninka ibnu cabaas iyo dadka u kala afceli jiray buu ahaa u kala tarjumi jiray can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa laa yakilu tahuurahu ilaa axadin laa yakilu uma xil saaranaynin tahuurahu biyaha uu ku dahaaro qaadanaya ilaa axadin qofna isagaa biyaha shubanaya isagaa biyaha biyaha uu ku dahaaro qaadan cidna uma kaalmaysa jirin walaa sadaqatahu sadaqadiisana uma kaalmaysan jirin allatii sadaqada oo yatasadaqu bihaa uu sadaqaysanayo yakuunu huwa isagu wuxuu ahaanayey alladii midka yatawallaaha maamulayo binafsihi nafsadiisa kan u maamulanayo ahaa asaa naftiisa u maamulanayo ayb xadiidkan isnaadkiisu daciifun jiddan waayo ninkaa matruugana waa ku jiraa sheekhiisana oo calqamo ahna waa majhuul axaadiid kalena waa ka hor imaanaysaayo cabdullaahi bnu mascuud wuxuu ahaa kaana saaxibu saaxibu annacleyn kabahu u qaadi jiray saaxibu tahuur biyaha uu ku dahaaro qaadanayo qofka usoo shuba u ahaa abuu firaas waa tu usoo shubay biyaha ee uu u dhigay meeshuu ku xaajo gudanayey wahaakadaa waa badan yihiin marka dadka ibnu cabaas habeen habeenada ka mida waa kuu biyo usoo shubay oo meel u dhigay axaadiidtaas marka saxiixa ah oo nebiga in weyseqaadka loo diyaari jiray muqiiratu bnu shucba inuu ugu shushubay nebiga sal ll ly slama sugnaatay kuwaas marka saxiix ah baa xoog badan ee kuwaanna marka maxaa laga qaadanaa marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waaba la jamcin karaayo laa yakilu dahuurahu ilaa dahuurahu ilaa axadin macnaheedu waxay tahay asaga ma dhihi jirin biyaha la ii keeno hala iisoo shubo halaygu shushubo ma dhihi jirin haddii laakiin loogu shushubo waa iska dhaafi jiray marka inuu isagu dalbado iyo in loo sameeyo isagoon dalbanin labay kala tahay ayb sidaas marka waa loo tawjiihiyaa macnaha kale wuxuu yahay isticaanada weyseqaadka in qofka loo kaalmeeyo labaa loo kala qaada wixii biyo in meel loo dhiga iyo wixii in biyaha meel loo dhiga iyo ku saabsan iyo waxyaabaha lamidka ah iyo xaalad gaaroo maalan oo sabab iyo wax ay jiraanoo biyo loogu shushubo iyo dhib ma laha laakiin qofka waxaa la diidayaa isagoo caafimaad qabo in xubnihii loo dhaqo waayo waxyaa yacni dahaaro qaadashadu waa cibaado waa ficil cibaado uu ku jiro qofka isagaa laga rabaa inuu guto allaahuma haddii uu awoodi waayo qof kale waa u qaban karaa niyada laakiin isagaa laga rabaa inuu la imaado anniya ayb mar walbo xataa qofka loo dhaqdhaqaayo haddii xataa uunan si kale waxba uunan u awoodeynin niyadii dahaarada isaga waa laga rabaa inuu la imaado ugu yaraan haddii niy niyadiiba uunan la imaaneynin ama niyaba aysan ka suurtagelaynin oo qof miyirkiisuba maqan yahay uu yahda maxaaba lagu leeyahay qofkaas ile cibaadadu qasad iyo niyay rabtaa haddii niyadii la waayey macnaheedu marka waxay tahay xaaladdaas qofkaad waxba qof u qof u weyse qaaday iyo wuxuu taraya male haddii laakiin de wuxuu waxa uu qasadka dhuminayo hadduu yahay waali iyo hadday tahay qof muqmaa calayhi oo xoogaa miir daboolmay oo kale miir daboolanka jiraa lagu xisaabaa qofka xaaladda uu ka soo baxo salaaddii inuu qalleeyo tukado iyo soonkii oo kale iyo waa la imaanaa laakiin waali marka ay tahay uu kasoo miirsado de waalidu iyadu waa naqsi qofka ku jiray oo hadhow marka wixii zamanuuljunuunka wixii ka tegey maba loo haystaba mukalafba maba ahaynba mutlaqanba sidiisa laakiin miir daboolanka iyo xoogaa waa iska jiro qofka inuu xoogaa miir daboolmo soo kaco waa iska jiro walidaalika iqmaaga iyo miir daboolanka ambiyadu waa ku bannaan yahay inuu xoogaa ay miir daboolmaan xanuun dartiisa laakiin waalidu kuma bannaana nebi oo nebi waali kuma banaa waalidu waa naqsi waxayna dhaawaceyba risaaladii iyo maamulkii dadka laakiin qofku inuu mar miirka ka tegay jiro darteed uga tegay qofkaas qof aan shaqay karin maku noqonayo sidaas ayb qaala baabu gasli اlinaa'i weelkii dhaqidiisii caddayntiisii xuunkaa caddayntiisii u baab yahay baabu gasli اlinaa'i weelkii dhaqidiisii caddaynteedii u baab yahay min wuluuqi اlkalbi eyga afgelintiisa darteedna laga dhaqo eyga afgelintiisa yani weelka in laga dhaqo waxay ku yimi wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khaasim aلdariir can اlacmash can abi raziin abu raziinkani mascuud bnu malik ayaa layraa hiqat faadil qaala ra'aytu abaa hurayrata ayaan arkay yadribu jabhatahu biyadihi isagoo wejigiisa ku dhufanaayo gacantiisa wayaquulu ou dhahaya yaa ahla alciraaq reer ciraaqow antum idinku tascumuuna waxaad ku andacoonaysaan annii anigu akdibu calaa rasuulillahi sal ll l slam inaan nebiga ku been abuuranayo oo aan ka been sheegayo liyakuuna markaa haddaan sidaa sameeyo oo aan sidaa yeelo yacni sidaa haddaan u yeel haddaan u yeelo liyakuuna lakum inuu idinku idiin ahaado almahna-u bogaadinta wa calaya aniga korkaygana al-ismu dembiga yacnii haddii aan aniga nebiga ka been sheego wa akhadtum idinku aada iga aada qaadataan aada qaadataan oo idinku aada qaadataan falakum almahna-u bogaadinta adinkaa yeelanayo wa calaya alismu anigana dembigaan yeelana marka anigu masaasan samaynaa waay sidaas ma yeelaayo mana samaynayo yani inaad nebiga ku been abuurto macnaheedu waxay tahay haddaan anigu nebigu waxuusan dhihin aan ka sheego adinka aada qaadataan adinku dembi ma lihidiin bogaadina aada leedihiin wax dhiba ma idin haysto aniga waayo qofka dhibka ay haysanayo marka sidee baan anigu been nebiga uga sheegaa aniga aan ku dhibtoonayo idinkana aydnan ku dhibtoonaynin yani maxaan maxaan taas idinkugu sheegaa way marka sababta marka hadalkan keenaysan hadda waxay tahay abu hurayra axaadiid badan buu nebiga ka wariyey dadkuna laba noocay ahaayeen dad ayagu la yaabo abu hurayra axaadiidta tirada badan oo nebigu uu ka warinayo iyo muddada gaaban oo uu nebigu la joogay waayo abu hurayra khaybar caama khaybarba uu soo islaamay uu yimid khaybar sanadii toddobaaday ahayd saddex sanoo marka nebiga la joogay sal l slam marka intaanu xadiid sidey ku dhacday marka inuu wariyo wax gariib ama aha arrintaas iyada sababtoo ah waxay ku dhici kartaa mucjizo nebina meesha waa ku jirtaayo dadka waa iloobi jireen abu hurayra nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga cawday xadiid badan inuu ka maqlo ou hilmaamo markaasuu yidhi maradaada fidi waa fidiye isku laalaab ayuu yidhi wax dambe ma iloobin marka dhacdadaas ka gadaale wax dambe oo nebiga uu ka maqlay axaadiidta rasuulkaa laga wadaa bis oo xadiid nebi ku saabsan abu hurayra markaa kadib ma iloobin qodobka labaad wuxuu yahay abu hurayra radi allahu canhu shaqo iyo nin adduunyo ku mashquulsan ma ahayn oo wuxuu yidhi nebiga ayaan laasimay lishibaci batnii haddiiba aan dhergo bis calooshayda keliya hadday cunto yar ay galaan nebiga len la joogi jira wax kale ma raadi jirin zaahid buu ahaa markaa aada marka nebigana u laasimay howl kale aan qabin axaadiidtii isaga uu wariyeyna waa loo wada qiray oo asxaabu rasuulillaahi sal l slama qaar ka midaa u qiraayay dabcan ibnu cumar markii uu yidhi xadiidkii janaasada ku saabsanaa ninkii janaasada tukado falahu qiraad ninkii raaco ilaa iyo laga duugo joogo falahu qiraadaani markaasuu ibnu cumar yidhi aktara abuu hurayra waa badiyey yidhi abuu hurayra caaishaa marka u markhaati furtay inay nebiga iyadana saas ka maqashay marar badan oo waxaa dhacday bacdi saxaaba ay la yaabeen xadiid abuu hurayra nebigu ka warinaayo oo saxaabo kale ay la maqleen abuu hurayraa jirta dadaal inuu cilmiga aada ugu dadaali jirayna nebigaaba u qiray sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatik yowma alqiyaamati waa kii yidhi waxaan arkay oo aan ogaaday inuunan is-u-aalaynin qof adiga kaa horeeyo adiga hortaa cilmiga dadaalka uu u dadaalayay darteed rasuulkaa u qiray sala allahu calayhi wasalam marka dadka abuu hurayra laba qeyb qeyb ayagu aan abuu hurayra beenloowa tahay aan dhehaynin lana yaaban sidoo waxaan ku xifdiyey kuwaas ayagu mushkiladoodu ma badnayn oo keliya inay xifdigiisa la yaabaan xadiid badnaantiisa la yaabaan ayay kula yaabi jireen wuxuuna dhihi jiray ilallaahi almawcid qaarkood maalinta aakhire ballanta ilaahay agtiisa waayuu dhihi jiray ninkii yidhaha aktara abuu hurayra ilallaahi almawcid ilaaha noo ballana agtiisa yani haddaan nebiga ka been sheegaayo ilaahay agtiisa anoo ballana qolo kalena abuu hurayra ayaga de axaadiid ayaga ay yacnii qallooc diineedoo ay qabaan ayaka yacni qallooc diinta xaggeeda ay u nisbeynayaan diinta ka mid ahayn ayaa axaadiidtiisu ay tooshka ku iftiiminayan kuwaasi marka abuu hurayra waa necbaayeen ama khawaarij ha ahaadaan ama umaraa usuu ama muctasilada ama ha noqdaan yacni raafidada way necbaayeen iyagu marka necbaantooda waa la garan karaayo dookooda iyo waxay rabaan iyo axaadiista uu warinayaa laba meel u kala socoto inay wax ka sheegaan marka waa kaas ayb marka wuxuu leeyahay nebiga miyaan anigu ka been abuuranaa liyakuuna lakum ulmahna-u wacalaya alismu oo aniga dembiga aan qaatay idinkuna bogaadinta aa qaadataan ashhadu waxaan markhaati kahay la samictu rasuula allahi sala l slam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa falyaqsilhu sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo eygu hadduu afgeliyo midkiin weelkiisa toddoba ha dhaqo maxaa loo dhaqayaa marka waxaa loo dhaqayaa dahaaro darteeda horta loo dhaqaa dahaaro darteed in dahaaro loo dhaqaayana waxaa ku tusaa xadiidka muslim ee abi hurayra duhuuru inaa'i axadikum idaa walaqa fiihi alkalbu an yaqsilahu sabca maraat midkiin weelkiisu wuxuu daahir ku noqdaa inuu toddoba jeer dhaqo hadduu eyga afka geliyo toddoba inuu dhaqo marka duhuuru inaa'i axadikum midkiin weelkiisa dahaaradiisa layidhi dahaaradu marka imaa waxaa loo dahaaro qaataa xadath wa imaa linajaasatin wax ka dhexeeya maaha dahaaraba haddaad maqasho waxay ku imaanayn najaas layska nadiifinayo ama xadad qofka ku dhacay janaabo weysadii aa ka jaban waa qubaysanaa waa weysaysanaa weelku marka xadad kama suurtoobo janaabo iyo laa akbar walaa asqar weel kama suurtoobo weel dahaaradiisu wax kale ma noqon karta najaas lee looga dhaqaa xadiidkaas baa marka nas wuxuu ku yahay maalikiyadana xujo ku ah in eyga najaas uu yahay afkiisa meelaha kalena da dabcan maanta dhan carabkau ku tirtiraya eygu marka carabkiisau meelaha kalena marmariyaa eygu marka inuu xayawaan oo najaasatul cayn cayntiisu inay najaas tahay weliba gaar ahaan afka weelka u afgeliyo waxa loo dhaqaayo horta waa dahaaro middaas inaan ogaano toddobada jeer oo tiradan toddobadana tacabud waayo iyada waxa toddoba looga dhigay ma gara karno oo shan looga dhigi waayo sagaal looga dhigi waayo mararka qaar waxaa eyga yacnii saxaradii oo laga yaaba saxaradii oo ka ur badan ayaa hal mar haddii la dhaqi karo ay najaastii ku baaba-ayso loo dhaqaa eygii in isaga toddoba la dhaqo dhareerkiisa oo laga yaabo saxaro aan ka urba aan ka ur badnayn waxa toddoba looga dhigay waa arrin tacabud ah marka tirada marka tacabud waa tirada laakiin asalka aslulgasli waa macquululmacnaa oo waa maxay najaasta darteeda loo dhaqaa duhuuru inaa axadikumaana laga qaadana ayb najaasadiisu marka waa inay muqallada ay tahay وبه qال xdثnا محمد بن يحyى وهو الذhلي qال xdثnا روح بن عباadة qال xdثnا مالك بن أنس عن أبي الزناad عن الأعرج عن أبي هريرة أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم qاal إdا شhرب الكلب eygu haduu cabo في iناءi أxadiكم midkiin weelkiisa uu ku cabo فlيغsilhu سبca maraaتi تoddoba jeer ha dhaqo kii horay isla mid yihiin waxaa kaloo culamada qaar ka qaateen biyaha yar biyuhu haddii ay yar yihiin bimujaradi almulaaqaat inay ku najaasoobayaan najaastu inay ku dhacdo unbis ay ku najaasoobayaan tagayur iyo doorsoon loo fiirin maayo waayo inaa mar haddii layidhi inaa waa weel yar waayo wax qoliteen ma laga hadlaayo eygu weelka uu afka gelinayo qofkana gurigiisa u yaalla dabcan weel yar waayo weel weyn ma aha weelkaa yarkaabaa waxaa layidhi markay biyo ku jiraan hadduu ey afka geliyo bis hala daadiyo sharaabkana riwaayo falyuriqhu dhahaysaa jirto muslim ku jirto ha daadiyo hana toddoba jeerna hala dhaqo marka biyihii in qaliil iyo katiir loo kala qaadayo meesha meelaha loo daliishaday ka mid tahay oo hadday yar yihiin bimujaradi almulaaqaaday ku najaasoobayaan hadday badan yihiinna tagayur ayb وبه qال xdثnا أbو بkر بن أbي شhيبة qال xdثnا شhباaبته هو بن sواr ثqة ورمya بالإrجاء qال xdثnا شعبة عن أbي التyاح يزيد بن حmayd الضبعي ayaa l yhah qاala سمعت مطرفا يxadiث مطرف بن cبداللahi بن شhkيr baan mqlay oo sheegayo عن cبداللahi بن المغفل أنa رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم qاala idaa walaqa alkalbu eygu hadduu geliyo fil inaa'i weelka faqsiluuhu sabca maraatin toddoba jeer dhaqa wacafiruuhu haaminata bituraab marka sideedaadna waxaad ku galgalisaan oo aada ku rogtaan ciidda yani ciid markaa yacnii ku dhaqa ayb tacfiirku marka waa tamriiq in la gelgeliyo weelka biyihii markaas ee carada xadiidkan cabdullaahi bni muqafal muslim baa warinayo oo saxiixiisa ku wariyey wuxuu tilmaamaa siddeed jeer xadiidkan marka imaam axmedaa qaatay iyo xasanulbasri iyo ayaa qaateen oo waxay yidhaahdeen eyga to siddeed jeeraa la dhaqaa culimada qaar badan oo ka midana waxay yidhaahdeen maya toddobaa la dhaqaya axaadiidta toddobadaa ka badan marka axaadiisu axaadiidta toddobadaa ka badan markii la yidhaha waa tarjiix intaan tarjiixa la aadin ma la jamcin karaa waa la jamcin karaa haa waayo haddii sideed jeer la dhaqo toddoba horta waa la dhaqay ile sideed in la dhaqaa ma diidey in toddoba jeer la dhaqa ma diideyso waaba la dhaqaybay toddoba jeeren markau sideed shaygan sideed jeeraan dhaqay markaad lee toddoba horta waa dhaqday soo maaha isdiidi maayaan marka sideed dhaqidda toddoba dhaqidda waa ku jirtaa calaa haadaa marka waxaa fiican sideedaba in la yska dhaqo ahlucilmiga qaar kale imaamu shaafici isaga wuxuu ku xiray wuxuu tilmaamay xadiidkan sixadiisa inuunan ogeyn xadiid cabdillaahi bni muqafal isaga marka sixadiisa inuunan ogeyn uu sheegay low marka uu ogaan lahaa waa qaado lahay xadiidkuna walxadiidu fi saxiix muslim qaar waxay leeyihiin maya ciidda marka ugu dambeysa ciidda la gelgeliyo ciiddaas in laga raaciyo waayo marka ciiddii iyo raacintii baa laba dhaqmo laba isku ahba marka waa sideed xagga tirada xagga yacni mararka la dhaqayna waa ka toddoba sideed jeerna waa tahay marka carada iyo biyaha iyo biyaha looga dhaqaayo carada marka laysku daro mid dheeraada ka soo baxayso sideeday noqonayna qaaraa dhaho xanafiyadu ayagu waxay qabaan saddex jeer waxayna leeyihiin abu hurayra xadiidka wariyey baa saddex fadwooday saddex jeer in la dhaqo laakiin abu hurayra toddoba in la dhaqana waa ka sugnaatay inuu fadwooday saddexdana war baa ku jiraba inay ka ansaxday in kale bina'an calaa haadaa marka riwaayada iyo ra'yiga abu hurayre ee isleh ayaa ka habboon ra'yiga iyo riwaayada iskhilaafayo ayb maalikiyada ayaga waxay leeyihiin waxa dhanba waa iska tacabud waxa loo dhaqay dahaaro maba loo meeshaan dahaaro loo dhaqi maayo tacabudaa loo dhaqayaa xanafiyada markay doodayeenna shaaficiyada waxay kula doodeen haddii toddobada aada xadiidkan ku qaadateen sideedana inaad qaadataan aa idinku laasimayso waayo ibnu muqafal xadiidkiisaa soo arooray ibnu xajar marka wuxuu leeyahay in ayaga lagu laasimiyo sideedda hadday toddoba maxaa u qaadateen sideedda maxaad u qaadan weyseen toddoba u qaadateen ma ku laasimayuu leeyahay yani iyaga toddobadana xadiiday ka akriyeen sideeddana waa laga rabaa inay qaataan dabcan laakiin saddexda xadiid lagama akrinin iyada marka ninkii inuu saddexda qabay inuu inuu toddobada ku diido liajli adaa sideedda diiday anna toddobadan diidaa sax maaha maa dadka qaar mararka qaar markay doodayaan meeshaas dooda waa la gaartaa shay baa laga hadlaa waxaan ma banaana waxaan waa bidca laleeyahay taas taas kalena hala dhaho saas uu leeyahay taas kale lafteeda hadday manhi tahay ama bidco ay tahay m taas inaan inaan hadda laga hadlin ma waxay keenay middaan inay sunno tahay ma ka dhalanayso ma ka dhalanayso wabihi qaala xadaanaa muxamed marka turaabta in lagu dhaqo mas'ala iyadana ku jirta oo riwaayaadka qaar waxay leeyihin uulaahunna ow ukhraahunna middood ama midda ugu horeyso ama tan ugu dambaysa in laga dhigo ciid ciid in lagu dhaqo meeshaas marka culimada waxay ka hadlaan booska ciidda ma la gelin karaa oomo ama saabuun iyo wax lamida booska ciidda ma la geli karaa ibnu daqiiq wuxuu leeyahy maya waayo marka la fiiriyo ciidda macno aan saabuunta ku jirinaa ciidda ku jiro lianna ciidda waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu dahaaro qaato waa waa mudahir iyada lafteeda eygan marka najaastiisa waxaa lagu kulmiyey labadii shay ee lagu dahaaro qaaday almaa-u wa turaab haddii biyo la waaye maxaa booskeeda galo dahaaro soo maaha lighiladi najaasatihi ayaa labada lagu jamciyey almaa wa turaab macnaha turaabta ku jiro inay tahay mudahirna oomada iyo saabuunta kuma jiro haddaad biyo weyso oomo ismarmari laguma dhihin ama saabuun ismarmari marka macno waxaa ku jiro carada aan ku jirin oomada iyo saabuunta al binaan calaa dalika ma looga qiyaas qaadan karo waa in ciidda la helaa laazim وبه qال xdثna محمد بن يحyى qال xdثna بن أbي mryم وhuوa سعيد بن أbي mryم qال أخبرnaa cبداللahi بن cمر halkan marka مkخduuطaadka waxay qorayaan عubayd الlahi qال أخبرnaa عubayd اللahi بن cمر saasay dhigayaan نuسka sindi ou اعtimaadayna عubayd الlahi baa ku taal xaashiyada sindiga xaashiyada iska zawaa-id albuusiirina waxaa lagu soo naqliyey annahu cindahu wuxuu soo naqliyey inda cinda albuusiiri ninkani inuu yahay annahu cindahu cabdullaahi cabdullaahi mukabaran inuu yahay kamaa fi nusakhi almadbuucati min sunan ibni maaja marka buusiiri wuxuu leeyahay oo misbaaxu zajaajaha iska leh waxaa laga soo naqliyey ninkani cabdullaahi inuu yahay mukabarka ee cubaydullaahi uusan ahayn xaafid ilmizdi tuxfatulashraafka isagana cubaydullaahi buu sheegay wa ashaara ilaa ana cabdullaahi ujeeda wa ashaara ilaa annahu waqaca fii bacdi nusakhi cubaydullaahi baa ku dhacday buu yihi musaqaran wa wahamahu xaafid ilmizdi wuxuu leeyay nusakha kitaabka qaarkood cubaydullaahi baa ku dhacday waana kalad buu yihi waa cabdullaahi kitaabka tahdiibulkamaalka tahdiibulkamaalka mizi ninkan saciid bnu abi maryam la dhaho waa saciid bnu اlxakam haddaad fiiriso saciid bnu اlxakam markuu shuyuukhdiisa sheegayo tahdiibulkamaalka oo shuyuukhdiisa ou taxaayo cabdullaahi ibnu cumar buu yihi cubaydullaahi kumaba derinba marka cubaydullaahi alcumari shuyuukhda saciid maba ka mid ahba saciid ibnu abi maryam ma ka mid ah cabdullaahigaa ka mid ah wa haadihi ayضa qariinat tadulu calىa wahami kowni shaykhi saciid cubaydillaahi inuu yahay alad inay tahay taa inay alad tahay ay qariino weyn oo kutusayso muqalطaai laftiisa wuxuu yidhi waqaala bnu suruur fii kitaabihi wadakara bnu suruur fii kitaabihi min shuyuukhi saciid ibni abi maryam wuxuu sheegay cabdallaahi cubaydallahi ma sheegin walam yadkur cubaydallahi marka ibnu suruurkaas yuu ka wadaa yuu ka wadaa ibnu suruur muqaldaai waqaala ibnu suruur oo mar walba yihaahdaaye ay waa cabdulgani almaqdisi cumdaha iska leh cabdulghani ibn cabdilwaaxid ibni suruur aljumaaciil almaqdisi yaa la yidhaha tahdiibulkamaalka asalkiisa yaa lahayn saa iska leh tahdiibulkamaalka asalkiisa yaa lahayn cabdulghani almaqdisi alkamaal soo ma lahayn isaga kamaalka wax kasoo guuriyey muqaldaai kamaalkuu kasoo guuriyey kabacdi mara tahdiibkuna sidaas unba ugu yaallaa dabcan tahdiibulkamaalka muqaldaai tahdiibulkamaalka laftiisana kitaab u uga hadlou leeyahay owhaamta iyo waxyaabaha ku dhacdhacay iyo u kaga hadla ikmaalu tahdiib ilkamaal miyaa sidaas ku magacaaba ayb meeshaan marka cabdullaahi ibnu cumar waayo cubaydullaahi nusaqa inkastoo ay dhigaayaan waa kalad waana waham tuxfahana waa ku sheegay waa ku sheegay mizi tahdiibulkamaalkana shuyuukhda ibnu abi maryam cabdullaahi buu ka sheegay cubaydullaahi maba ku sheegin sababta marka meeshaan marka ma ogaatay hadda muhimmad weyn inay leeyihiin marka kutubtan la akrinayo tahdiibulkamaalka iyo tuxfaha mar walba in lala socdo tahdiibu tahdiibka wax weyn inuusan kuu tarinaa laga yaabaa leanna tahdiibku waa la soo gaabiyey ma istiicaabayo raawida shuyuukhdiisoo dhan kutub sita ardadiisoo dhan ma wada sheegayo laakiin tahdiibulkamaalka waa sheegaa tahdiib ugama maar tahdiibulkamaal ugama maar ugama maarmaysid tahdiibu tahdiib ogow mar walba tahdiibulkamaalka baayo waa loo baahan yahay ayb waxyaabo badanoo marka nusaqa ala khaladaad ku dhacay nusaqa ayaa xaggaas laga saxaa nacam oo ka sax maayo marka mar walba aada taxqiiqu marka waa muhim nacam ayb cabdullaahi iyo cubaydullaahi in la kala waa wax weynaa ku xer maayo waayo cabdullaahi waa daciif cubaydullaahina waa hiqo waay nacam hadda marka xadiidkaa ku xer maayo soo maaha qال أخبرnا cبد الله بن cمر عن نافع عن iبن cمر qال qاla رasuل الlahi صلى اه عل سلم إdا wلغ الكلب eygu hadduu afgeliyo fي inاءi أxadiكم midkiin weelkiisa falyغsilhu سبca maraaت todoba jeer ha dhaqo qaala baabu الوضuءi bsu'ri الhirati mukulaasha hambadeeda kuweyse qaadashadeeda wixii kusoo arooray cadayntiisii u baabah iyo wالرukصaةi fي dalika arrinkaa ruksada la rugseeyey وbه qال xdثnا أbو bكر بن أbي شhيبة qال xdثnا زيد بن الحباب وهو العkلي qال أخبرnا مالك بن أنس qال أخبرnي إسحاaq بن عبد اللh بن أbي طلحة الأنصاري عن حmaydة بنت عbayd ayuu yihi حmaydة بنت حmaydna نسqa qaaraa qoray bعضi نسqna حmaydة بنti رفاacة bay dhahay lakiin waa عن حmaydة بنti عbayd بن رفاacة can kabshata binti kacbin wa kaanat taxta wa kaanad waxay ahayd gabadhaani kabsha taxta bacdi waladi abi qataada abuu qataada ilmihiisa qaar ka mid a ayaa yani abuu qataada wiilow dhalaa qabay waay macnaha annahaa sabat liabii qataadata abuu qataaday usoo shubtay maa-an biyo yatawada-u bihi uu ku weyse qaato fa jaa-at hiratun mukulaal ayaa timid tashrabu way timid yani tashrabu way cabaysay marka kaanat tashrabu ama fadafiqat tashrabu waxay gudagashay inay cabayso fa asqaa lahaa wuxuu u jalleeciyey al-inaa'a weelkiibuu saa u jalleeciyey fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayhi inaan fiirinayo anigana faqaala wuxuu yidhi yabnata akhi adeer atacjabiina ma la yaabaysaa arrintan yani qofka mararka qaar wejigiisa inaad wax ka akhriso karto inay fiirinayso oo ay la yaaban tahay u arkay markaasu wuxuu yidhi ma la yaabaysaa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi innahaa mukulaashu laysat binajasin nijaas ma aha hiya iyadu min aلطawaafiina aw iطawaafaati waa kuwa idinku dul wareego ama kuwa aw qaala raawigu dawaafiin inuu yidhi iyo dawaafaad nebigu midkuu yidhi buu yaa ka shaki galay labadiibuu keenay ow qaala adawaafaat ayuu yidhi kuwa idinku dul wareegay ka mid tahay xadiidkan xadiid saxiix oo a'imo badan ay saxiix yeeleen waxaana xadiidkan hadda uu u keenay mukulaasha hambadeeda in lagu weyse qaado karo waayo najaas ma ahana la yidhi waa jaleeciye waa u dhigay waxay soo reebtay buuna dabcan markaa weysadii dad u isticmaalaa xadiidka waxaa laga qaadanaa mukulaashu inaysan naja inaynan ahayn najaasatulcayn caynteeda najaas inaynan qabin xayawaan oo najas a ma aha mas-alada labaad waxa ay tahay waxa ay soo hambeyso daahir inay yihiin sababta marka aan najaas looga dhigin oo daahir ay wixii ay soo hambeyso ay u tahay waa maxay cilada marka inamaa hiya min adawaafiina calaykum aw dawaafaat kaas wa lirafci اlxaraj haddii hadda mukulaal najaas laga dhigo mukulaashuna ay dadka ku dhex nooshahay oo mar walba ay dadkii ku dhex jirto xaraj badanaa imaan lahaa marka lirafci alxaraj baa marka aynanba najaas sharcigu uunan uga dhigin soo ma arkays meeshaan lafteeda maalikiyadu qabsadeen eyguna waa daahiray dheheen maxaa yeeley asaga laftiisa min adawaafiina calayna eyga dadka unba u ag warwareegaayey ibnu daqiiqna sharxulilmaamka wardheer uu ka bixiyey adilada maalikiyada tan waa ka mid tahay marka ciladii mukulaasha eygana waa leeyahay dheheen laakiin waxaa la yidhi de eygu nas baa isaga gaar u soocay wax ku jira darteed marka axaadiistii ku soo aroortay inuu najaas yahay ma laga taasaa isaga looga bixinaa xataa hadduu min adawaafiina calayna u yahay ayb masaladaa marka iyadu xukunka hiya jumladan hiya min adawaafiina tacliilaa ku jira marka laakiin mukulaashu haddii ay intay najaas afka iyadoo gashanaysa aada aragtay oogaa yar intay kaa maqnaatay ay soo noq jiraysay biyo weel kugu jira afka ay la gashay maxaal sameynaa biyahaasi ma maxaal xukuma meeshaas marka waxaa la yidhaha asal iyo daahir asal iyo daahir yaa iska hor imaanaya biyihii bay afka gelisay kabacdina yacni najaasay afka kula jirtay kadibna xoogaa markay soo maqnaatay soo laabato dabcan biyihii asalkoodii unbaa laysaga yaa la ysaga wadaan inkastoo daahirku ay muuqanayso shayga daahirka uu yahay najaastaas inaynan zuulin oo najaastii afkeeda ku taalla inaynan zuulin dana qaabkay ku zuulaysa lafteeda warkeed waa dhib badan yahay mukulaashu inay inta baxdo qoliteen ma raadinaysay maanta biyo yaroo weel kale ku jira le afka gelinhayn haday biyihii weelka ku jira yaraa iyadoo afka najaas kule afka gelisana biyuhu maxay noqonayaa najaas wax marka waa aada isaga daba wareegayo in un loo dhaafo asalka un in layska qabsado maahane wax kale ma bale وبه قال xدثنا عمرو بن رافع وهو القزويني البجلي أبو حجر ثقة hبت حديث من أفrاaد بن ماجة وإسماعيل بن توبة وهو الرازي صدوق من أفrاaد بن ماجة قال xدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة عن xاaرثة وهو xاaرثة بن أبي الرiجاaل الأنصاaري ثم النجاaري ضعيiف ترمdي بن ماجة baa u wariya عن cمرة عن cاaئشhaةa qاaلت kuنت أتوضأ أna ورasuul الlahi صلى اه سلم waxaan ahaa aniga iyo nebiga inaan weyse qaadanaynay min inaaءin waaxidin hal weelaan ka weysaysanayna qad asaabat minhu ay asiibtay xaggiisa alhiratu mukulaasha qabla dalika horteed kaagaas hortiisa yacnii weel mukulaashu ay afka biyihiisa gelisay ka cabtay baan ka weyse qaadanayna aniga iyo nebigaba hal weelaan ka weyse qaadanayna qad asaabat minhu alhiratu qabla dalika mukulaashu ay asiibtay markaas ka hor ayb xadiidka yani isnaadkiisu waa daciifo xaarihatu bnu abirijaal ayaa ku jiro laakiin xadiidkii horeeda in lagu weyse qaadanayo mukulaasha hambadeeda kii horaa naga kaafinayo weliba xadiid caaishaa jiro oo abu daawuud oo wariyeyoo sanadkiisu oo mutaabacaadka xasan ku noqonayo marka kaas iyo kan marka laysku daro xasan xadiidku xasan waa ayb wbihi qaala xadaثna mxamed bnu bashaari qaala xadaثna cubayd الlahi bn cabdilmajiid yaعni abaa bakrin alxanafiy qaala xadaثna cabdالraxmaan bn abi zinaad can abiihi cabdiraxmaankan war baa ku jiray can abiihi cabdالlahi bni zakwaan waa abu zinaad can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal slam alhiratu mukulaasha laa taqdacu salaata salaada ma goyso liannaha maxaa yeeley iyada min mataaci اlbeyti alaabta gurigay ka mid tahay wax guriga iska yaala alaab guri hadday ka mid tahayna najaas maaha markaas hadii kale xaraj baa imaan lahaa xadiidkani marka waxaa la isku khilaafay mawquufnimadiisa iyo marfuucnimadiisa ee mawquufuu xasan ku yahay waayo cubaydullaahi bni cabdilxamiid waxaa khilaa cabdilmajiid waxaa khilaafay cabdullaahi bnu wahab can abi zinaad mawquufuu ka dhigay ibnu abi zinaadna xadiiduhu min baabi alxasan iska ayb qaala baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu baab yahay bifadli waduu'i اlmar'ati haweenta biy biyihii ay soo hambaysay yani lagu weyse qaato bifadli waduu'i اlmar'ati haweenta biyo ay ku weyse qaadatay hambadeeda ruksada la rukseeyey in ninka uu ku weyse qaadan karo wa bihi qaala xadaanaa abu bakr marka waxaa laga hadlayana waxay tahay waa marka ay iyada u qaalin noqotay waa weyse qaadatay waa ka tagtay ninkii ay yimid wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa abulaxwas can simaak bni xarbin can cikrimata riwaayaadka simaak can cikrima war baa ku jira kalaam can ibni cabaasin qaal اktasala bacdu aswaaji الnabiyi sal l slam nabiga xaasaskiisa qaar ka midaa qubaystay fi jafnatin xeero ayay ka qubaysteen bijafnatin ama min jafnatin xeero xaggeeday ka qubaysteen fa jaa-a nabiyu sal ll l slam nabigaa yimid liyaqtasila si ou u qubaysto ow yatawada-a ama u weyse qaato faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah inii kuntu junuban janaabaan qabay markaan biyahan ku qubaysanayo waana soo reebay faqaala waxau yidhi almaau laa yujnib biyuhu waxma janaabeeyaan xadiidka marka waa saxiix laakiin almaa lafdigu ku yimid almaau laa yunajisuhu shay-un iyo waay xadiidkan marka hadda xadiidkan waxaada yacnii ka muuqato biyaha haweentaa la gooni noqotay keligeed waa ku qubaysatay wixii ka soo haray ayuu ayuu nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasay tiri anaa ku qubaystay oo janaabo qabay almaau laa yujnib saas inay isla joogaan mas'alo kale waay waa imaan doontaa labadooda yacni weelka halkaanuu yaallaa labadoodii baa ku weyse qaadanaya ninkii naagta ayaa ku wada qubaysanaya ama waa ninba waa dardarsanaya waa ka qubaysanaya middaas iyada wax dhiba ma lahan nahyina male taas وبه قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت وهي قبيسة من جنابة بيك قبيستي فتوضأ وويسقاتي أو اغتسل أما waa qubaysta النبي صلى الله عليه وسلم النبيga min fadli waduu'ihaa biyihii ay ku weyse qaadatay wixii ka soo haray hambadiisa wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa wamoxamed bnu yaxya waisxaaq bnu mansuur qaluu xadaanaa abu daawuuda huwa طayaalisiyu qaala xadaanaa shariiku can simaakin can cikrima can ibni cabaasin can maymuunata zawji الnabiy sal l slam ana nabiya sal l slama tawada'a nebigu waa weyse qaatay bifadli guslihaa qubayskeeda wixii ka soo haray min aljanaabati ayuu marka ay kaga mayratay janaabo darteed ay kaga mayratay marka xadiidyadan oo dhan marka waxaa ku sugan jawaazu lwuduu'i bifadli almara bifadli waduu'i almara inay bannaan tahay in lagu weyse qaato biyo ee haween soo hambaysay oo ku weysaysatay macnaha axaadiidtan marka waa axaadiidu ruqsa kuwii marka nahyiga ayuu gelayaa baabu nahyi can dalika wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu daawuud huwa طayaalisiy qaala xadaanaa shucbaةu can caasimin اlأxwal can abi xaajib abu xaajib magaciisa sawaadaة bnu caasim ayaa la yidhaha alcanasiy saduuqun muslimaa ka wariyeyna waa la yidhi rawaa lahu muslimuun alarbaca can اlxakm bni camrin ana rasuula اllahi sal l slama nahaa nebigu wuxuu reebay an yatawada'a arajulu qofku inuu weyse qaato bifadli waduu'i almar'ati haweenta biyo ay ku weyse qaadatay hambadeed inuu ninku ku weysaysto ayuu nebigu reebay sal alla l slam xadiidkanna marka nahyigii baa ka cad isaguna ayb xadiidkan marka waqfi iyo qaarkood culimmada qaar ay ku cileeyeen ayb qaarna marka yacni xadiidku waa saxiix yeeleen axaadiid badanaana baabka ku soo aroortay markaan dhammaynaan ka hadlaynaa marka jamcintooda wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa qaala xadaanaa almucalla bnu asad wa huwa alcamiyu waa bahzu bnu lasad uu la dhashay alcami ninkan marka almucalla bnu asad abulhaytham albasriyu alcamiyu akhuu bahzin hiqatun habtun lam yukhdi ila fi xadiidin waaxid abuu xaatim saasuu hal xadiid buu gafe bes bukhaari iyo muslim baa u wariyaan abu daawuud fii kitaabi اlqadar wالtirmidiy wالnasaa-i wibnu maaja qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn اlmukhtaar wahuwa dabaaq hiqat xadiiduhu fi اlkutub الsita qaala xadaanaa caasimu اlaxwal can cabdillaahi bni sarjis qaala nahaa rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu reebay an yaktasila الrajulu qofka inuu qubaysto bifadli waduu'i اlmar'ati haweenay biyay ku weyse qaadatay hambadeed walmar-atu haweentana wuxuu ka reebay bifadli rajuli inay ku weyse qaadato bifadli waduu'i rajul xadiidkan marka muxuu keenay kan iyo kii hore maxay ku kala bedelayihin xagga matniga kii hore ninka keliya wax laga reebayo midkaanna haweenta lafteeda nin biyo uu soo hambeeyey waa laga reebay matniga marka waa ku kala duwan yihiin ogow ayb walaakin yashracaani jamiican walaakin lagu noqoyo yashracaani way gudagelayaan jamiican ayagoo wada joogo ayay ku qubaysanayaan marka ayagoo labadoodiiba wada joogo inay weelka dhexda dhigtaanay ku qubaystaan waa la ogolyahay laakiin inay u kala khaalin noqdaan midkood hadduu ka dhammaysto biyihii yacni uu ku weyse qaato ama uu janaabo kaga mayrto qeyb uu soo reebo kan kale waa laga reebay labada dhinacba ya xadiidkan tirmidi cilalulkabiirka wuxuu ku yidhi isagoo bukhaari kaw ka soo guurinayo xadiidu bni sarjis haadaa mawquufun waman rafacahu fahuwa khaطa'un bukhaari wuxuu yidhi xadiidka cabdullaahi bni sarjis waa mawquuf qofkii marfuuc ka dhigee rafciyana waa gefsan yahay qaala abu cabdillaahi ibnu maajah marka ibnu maajah wuxuu yidhi aلصaxiixu huwa اlأwalu saxeixa waa kii hore waathaanii midka labaadna wahamuuya muxuu ka wadaa marka hadalkan asaxiixu huwa alawalu xadiidu caasim can abi xaaji baa saxiix ah haaniguna kee waaye caasim can cabdillaahi bni sarjis kan horaa saxiixa midkan dambena waa qalab qalab buu leeyahay sida ugu dhow saas waay waana sida hadalka bukhaari laftiisu macnahaasu ka ag dhow yahay qaala abulxasan ibnu salama waa ziyaadaadka abulxasan alqaطaan xadahanaa abu xaatim wa abu cuثmaan albukhaariy meeshaan nuskha nuskho iyo kutubta madbuuca waxay qorayaan waa abu cuثmaan almuxaaribiyu albukhaariyuna waxaa laga sugay hal nuskho xaafid ilmizdina tahdiibulkamaalka wuxuu ugu tarjamay abu cuثmaankan saciid bnu sacd bni ayuub albukhaariy muxaaribina uma nisbaynin almuxaaribiy ma dhihin ibnu abi xaatim isagana fi ljarxi waatacdiil sidaa saciid ibnu sacd bni ayuub albukhaari buu yidhi ziyaadatu abilxasan alqaطaan oo riwaayadanna bacdu nusakh ma qorayaan marka calaa kullin waa abu cuثmaan albukhaariyu waay muxaaribiyu maaha qaala xadaثana almucala bnu asad wa huwa alcamiyu naxwuhu yacni naxwa xadiidi moxamed ibni yaxya وبه qال xdثna محمد بن يحyى qال xdثna عuبayd اللhi وa بن موسى bاdاm عن إسrائيل عن أbي إسحاaq عن الxاariث عن عlي qاla kana النبي صلى اه عل سلم iyo وأhlhu nebiga ehelkiisu waxay ahaayeen yغtasiluuna min inaaءi waaxidi hal weelay ka weyseqa ay ka qubaysanayeen walaa yغtasilu أxaduهmaa midkoodna kuma qubaysan jirin bfadli saaxibihi ka kale wuxuu soo hambeeyo yani xadiidkan marka wuxuu diidaa nahyiguba waa markuu u qaali noqdo midkood jawaaskuna waa markay isla qubaysanayaan inay isla qubaysan jireenuu sheegan laakiin inay kala hambaysan jireen maya axaadiidta marka baabkan ku soo aroortay labada baab axaadiid daahirka iska hor imaanaysa kuwana marka rukso iyo nahyi see la yeelaa marka bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen waa axaadiid iskhilaaftay idiraabay ku xukumeen waxba lagama soo qaadayo asalka ha loo laabtay dheheen haadaa maslak wa maslakun haanin maslak labaad oo la maray waxa uu yahay in la yidhaahdo axaadiidu nahyi waxaa lagu xambaaraa hadday biyuhu isbedelaan ama maa tasaaqata min alacdaa waxa oo xubnaha kasoo hooro waayo markaas mustacmal ay noqonayaanay leeyihin yani biyihii maalan waa qofku waa uu ku qubaystay meeluu ku hooriyey biyihii mid kalea yimid maku dahaaro qaadana maya nahyigu kaasay ku xambaareen wa axaadiidu ljawaasna waxay ku xambaareen biyahaanu weelka ka isticmaalay wax ku hoorayna ma jiraan xoogaa ayuu soo reebay qofka kale waa waa isticmaali karaa iyadana waa baab wej saddexaad waxay tahay axaadiidu nahyi in lagu xambaaro karaaho karaaho tansiih ee kuwan ruksadana in lagu xambaaro inay bannaan tahay saddexdaas maslagu ibnu xajar uu sheegaa ayb kulli waxaana ka hadlaynaa ogow waa marka mid kamida ou biyuhu khaali u noqdo ka kale u gadaal ka yimaadan ka hadlayna ama hadday labadu wada joogaan wax iyadu yacni baabka soo socdowba ku keenayaa inay bannaan tahay oo nebiguna saas uu yeeli jiray axaadiidtan marka marka laysu geegeeya macnahaas yaa ka imaanaya ayb xadiidkan dambe isnaadkiisu waa daciif lidacfi alxaari xaari bnu cabdillaahi alacwar alxaariث bn cabdillahi alhamdani alacwar isaga waa daciif inkastoo war badan oo ku jira xaariث dacfiga lagu xukumay ma agga dacfi xagga madhabka miya mase xagga xifdiga iyo waay warar badanaa ku jira isaga laftiisa u baahan marka in aada loo soo ururiyo waxa laga yidhi hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih wsl